ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ismidaamin ah oo ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan sida ay v o eda u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan halkaas mid ka mid a qaraxyadan ayaa lala eegtay guri uu maxaas ka degan yahay xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka federaalk soomaaliya walow aanu xildhibaan jacfar joogin maxaas xilliga uu dhacay qaraxan halka kan kalena uu ka dhacay guriga guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane haddaba muumin maxamed xalane ayaa v oda u sheegay weerarada inay ahaayeen kuwo argagixiso faahfaahinta warkan waxaa beledweyne kasoo diray xuseen xasan dhaqane in ka badan labaatan qof ayaa lagu dilay tiro soddon ka badanna waa lagu dhaawacay qaraxyo ismiidaamin oo saaka ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan qaraxyadan oo loo adeegsaday laba gaari ayaa waxaa lagu bartilmaameysaday guriga guddoomiyaha degmada maxaas iyo saldhigga booliiska degmadaasi sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha degmadaasi muumin maxamed xalane walaalaada waa mahadsan tahay sida la socota nabadkii nabadiidka ahaa ayaa taakay aroortii weerar kusoo qaaday qaraxya degmada maxaas gaar ahaan magaalada gudaheeda marka baabuur waxyaalaha qarxe laga soo buuxiyo laba baabuur ay isticmaaleen ayagana khasaare dhimashay dhaawac lahaa ka dhashay labada baabuur gurguygay ku dhufteen dad adiga ciidamo joogo iyo dad shacaba wax ku noqday qaarna ku dhaawacman qaarna ku dhintay waxay dhinta allah u naxariisto waxay dhaawacana allah caafiyo dadka kaleetana ay meel suuqahu baaburka kale ku qaxeeyo labaad oo dad qaarna waxbarasho u kallahaano iskuuliyo dugsi maadaama subaxdii loo kallaho iyo qaar suuqsan ah oo meelaha kasoo dukaamaysan ah oo haween u badan iyo carruur ay ku qarxiyeen ayagana sidoo kale dhaawaciyo dhimashaa ka timiday marka dadig gul ku dumanoo badanaa jira oo iska jiifay oo xilliga jiifka aheed dadiga kow toban saac wax dhimana ahaaday marka dadkaas guriga ku dumeeno dibaan uga soo falnay qaarkood qaarna hadda waa baadigoobeyn oo hadda inuu guriga ku dumay inuu banaanka ku jiro ma hayno weli laakiin anagaa warbixin ka keeni doona marka waxay dhintan allah u naxariisto waxay dhaawacana allah u boogadhayo waxay khasaaraa dib aan kasoo sheegi doonaa laakiin dhaawacyo kala duwanaan soo saarnay oo qaarna muqdisho looga qaado inta waxba looga qabo waayey dowladda federaalka iyo maamul gobolka kursooda diyaarada soo diraana lagu qaaday qaarna isbitaalka yaaliinoo lagu dabiibaya dhowr iyo soddon qof oo qaba dhaawacyo kala duwan qaarkoodna dhaawacyadoodu ay culus yihiin ayna ka mid yihiin guddoomiyihii degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale iyo weriye khaalid ilka case oo ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa waxaa loo qaaday magaalada muqdisho si loogu dabiibo walaal ilaa soddon iyo lix qofood aa muqdisho loo diray adiga tiro labaatan ka koreydana waa dhimatay soddon iyo lix qofood oo dhaawacana muqdisho loo diray marka tirada dhimashada dib aan kasoo sheegi doonaa maadaama hadda uu soo aruurin oo baaritaan aan ku jirno
burbur intee leegaa soo gaaray magaalada iyo goobaha bartilmaameedka uu ahaa walaalow meel hadda baabuur lagu qaxiyo hal baabuur aheenoo laba baabuur lagu qaxiyo waa qayaasi karta ma la meeshaana la deganaa jiray maba lahidba marka meela hadda khasaaruhu yarina waa jiraan laakiin inta badan goobahay waxay ku qaxiyeen dhammaan waa wada burbureen haddii guri dhagaxay ahayd haddii dhismo kaloo carshaana heeday kulli waa burburan
dagaala wuxuu ka dhacaya iyadana sida wararka aan ku helayno deegaan la yidhaahdo dudumacad maxaa nooga beeri kartaa guddoomiye khasaaraha iyo dagaalka cidda u dhexeey walaal mugdi qaraxan ay magaalada kusoo weerareen iyadana meeshaas xabad ka bilaabeen sida la socotid marka ceelkiina waa waxyeeleena lagu yiri magaaladana iyagoo guryo gub ahaa laga eriyey si nabadgelyahana hadda gacantahay noogu jirtaa ayagiina farxadkoodii meelahay kasoo baxeena la dhaafsiiyey waana kusoo daba jirna
dadka shacabka ah ee qaraxyadan ku dhintay waxaa ka mid ah qoys dhowr iyo toban qof ka kooban oo laba qof oo keliya ay ka badbaaday weerarkan ismiidaaminta ee maanta ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaa ka tacsiiday madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne